magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa si rasmi ah looga dahfuray tallaalada cusub ee jadeecada iyo burkeetada kuwaas oo si bilaash ah lagu gaarsiin doono bulshada ku nool dhobley iyo deegaanada hoos yimaada nuur biixi cusmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka degmada dhobley oo waraysi siiyey idaacadda sanguuni ayaa faahfaahin ka bixiyey tallaalka iyo muddadu socon doono isagoo bulshada ku nool dhobley ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qaadashada tallaalka magacaygu waa nuur biixi cusmaan waxaanahay madaxa barnaamij haltikar aan e b i caafimaadka asaasiga iyo tallaalka intaas kadib waxaan maanta bilaabaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha baatnerka la oo iskaashanay waxay bilaabayaan tallaalkii ugu muhiimsanaa tallaaladii la bixinayey tallaalkaasoo ka kooban laba qaybood tallaalka jadeecada oo aad inoo halakeeya oo dadkeenna dhibaato badan ku haya iyo tallaalka niyumoniyada ama burkiita wax loo yaqaano tallaalkaas oo soconaya shan beri laga bilaabo maanta bilaabanaya ilaa iyo shan beri buu socon doonaa insha allahu maantuna bilaabanayaa oo aan bilownay waxaa marka tallaalka jadeecada waad ogtihiin oo horena waa u qaadan jirtay magaalada waa u qaadan jirtay iyo deegaanka iyo soomaaliya waa ka bixi jiray kaasoo aad garanaysaan dhibaatada uu ku haya dadka iyo ilmaha laga tallaalo faa'iida uu kala kulmo mar walba sababtoo ilmaha la tallaalaa hadduu lacalla ay ku dhacdaba si saf mara u maraysaa ilmaha aan la tallaalinna waa aragteen inuu dhibaato badan kala kulmayo indhaha u beelayo dhibaato badan ku dhacayso marka waxaan ku wacyigelinaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland gaar ahaan dhobley in ay tallaalkaas qaataan waxaa soo kordhay oo kale waa ognahay innaga meel waxaan joognaa kulula oo aad u badan cimilada ay kulushahay ha ahaatee waxaa ilmaheenna ku badan niyumoniyada ama burkiitada waxaa la keenay tallaalkii burkiitada saas daraaddeed waxaan ku wacyigelinaynaa dadka inay tallaalkaas qaataan tallaalka jadcana waxaa la siinaya ilmaha lix bilood ilaa iyo sanad u dhexeeya marka waxaan ummadda soomaaliyeed ee redhoble waxaan ku wacyigelinaynaa inay tallaalkaas ka faa'idaystaan muddada kooban soconaya tallaalkan jadacada waa inoo yaalla xarun walba oo markas waa la qaataa laakiin waxaa inagu cusub tallaalkan nimoniyada ama burkiitada oo dad ilmaheenna dhib badan u geysata mar walba oo aragnayna in badan oo ka mid u dhimanayaan naqas ku dhego hore ka dhimanayaan marka tallaalkaas wuu inagu cusub yahay waana tallaal aad muhiim oo adduunka kaloo dhan waa ka jiray innagu inaga soo dahay marka tallaalkaas inaad qaataan baan ku wacyigelinaa ummadda soomaaliyeed ee rodhobley sidoo kale waxaan ummadda ku baraarujinaynaa rodhobley cudurradaas hadda la tallaalayo burkiitada iyo jadcadu waa labadu waa dilaa dhibaato badan bayna ilmaha u geystaan qof walba oo ilmo dhalina wuu garanaya dhibka ay geysato marka waxaan dadka ku wacyigelinaynaa insha allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan tallaalkaas oo ilmaha looga faa'iideeyo waa aragteen qof kasta oo caqlila wuu garanaya ilmaha la tallaalay iyo ilmaha kale ayna isku mid marnaba noqonaynin marka ilmaha tallaalkaa la siiyo ha looga faa'iideeyo wakhtigana ka dhumin waadna macsantihiin tallaalku waa habka ugu waxtarka badan ee ka hortagga caabuqyada sida dabaysha jadeecada burukeetada iyo cudurro kale waxaana bulshada loogu baaqay inay qaataan tallaalka noocyadiisa kala duwan